bilaabidda ganacsi guulaysta ayaa ah mid aan sahlanayn balse u baahan samir iyo dulqaadkaasi oo u sahlaya qofka bilaabaya ganacsi cusub xiliyada qaar ayaa waxaa la soo daristaa dadka ku cusub ganacsiyada caqabado kala duwan oo mararka qaar ku kalifta inuu gebi ahaanba ka haro yoolalkiisa ganacsi qaar ka mid a dadka ku cusub ganacsiyada ee ku nool degmada dhowble ayaa ka warbixiyey caqabadaha ay la kulmaan dadka ku cusub ganacsiyada iyo sida loogu gudbi karo magacaygu waa sadaan maxamed axmed runaantii qofka hadduusan dee fahansanaynba sistamkii ganacsiga runaantii wuxuu kala kulmi karaa caqabada aad u fara badan iyo kacaku badan kala kulmi karaa laakiin runaantii ugu dambaynta haddii kolley shaqo kasta bilowgeeda qofka inta badan experience iyo mataqaanaa khibradu ma leh ugu dambaanta dhibka faraha badan iyo khasaarahaas iyo waxaasuu la kulmay iyuu ka dhexli doonaa inuu mataqaanaa u yeesho khibrad dheeraada runaantii fariintaan la wadaagay waxay tahay cid kasta oo ani aan ka midahay mataqaa mise dadka kaleba ee ganacsiga bilowga ku dhex jira inay dadaal dheeraada ay muujiyaan aan ay u ay u dadaalaan aysan niyad jabin aysan daraynin dad kale mataqaanaa waxay mataqaanaa ay dhiirigelin la-aanta ay kala kulmayaan bulshada kale inaysan mataqaanaa aysan aysan dhagta jalaq u siinin ay tooda ka wataan hadday dadaalaanna waxaan aaminsanahay in horumar ay gaadhayaan markastana waxaan lehay dadaala horta sideeda markii ganacsi la samaynayo labada dhinac buu leeyahay macnaa dhanka maxaa la dhihi jiray faa'iidada iyo dhanka khasaarada labada buu leeyahay maadaama dhan khasaare dhan faa'iida uu leeyahay macnaha haddii qof rag aa tahay macnaha aad labadaa dhinacba waa ku tashanaysaa macnaha si macnaha in khasaarana uu leeyahay faa'iidana leeyahay marka inta badan laakiin marna faa'iiduu leeyahay marna khasaaruu leeyahay markuu faa'iiduu leeyahay waxaa markay waddada furantahay camal wax walba iska raqiis yihiin laakiin markay waddada xiranto waxaa wax walba maciishaddaa kor u kacaysaa laga yaaba marka inaa hoos u dhac marka aad gashid laakiin markay waddada furan tahay oo isu socod uu jiro markaas waxaa waaya faa'iido badanaa jirtaa waxaa looga baahan yahay horta midda koowaad ganacsi sidiisa haddaa maqasho waxaa adayg iyo dhabar macnaha inaad dulqaad samaysid haddii laakiin aad qof maadaama aad ganacsiga ku cusub tahay waxyaabo badan caqabado badan uu leeyahay caqabadaha badan uu leeyahay waxaa ka mid ah ganacsiga maadaama aad ku cusub tahay waxyaabo badan oo khasaaraha kusoo marayaan marka ma ahan in aad u joojisid waxyaabaha khasaaraha laakiin waa inaad ka fikirtaa macnaha berrito in macnaha meeshan hadda aad samaysay oo ganacsigee khasaaraha hadda maanta kugu horeysa maahan inaad khasaaraha bilowga inaad ku fikirtid maahan laakiin inaad dib aga fikirtid inay meeshan noqon doonto insha allah inay horsocod iyo maxaa la dhihi jira samayn doonto macnaha iyo horumar fiican insha allah